Hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland oo ka mid ah hay'adaha dowliga ah isla markaana ay ku tiirsan yihiin bulshada danyarta iyo kuwa barakacayaasha ee Jubbaland ayaa si joogto ah ugu adeegta isla markaana ugu gurmata barakacayaasha dalka gudihiisa iyadoona dib u dejin u sameysa kuwa ka soo laabanaya xeryaha qaxootiga ee dalka dibadiisa sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun afar iyo labaatan hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland ayaa waxaa imaareysay iyada oo kaashanaysa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah oo si joogto ah markaasi ula shaqeeya hay-adda qaxootiga Jubbaland xaalado bini'aadanimo oo ay markaasi ka mid yihiin fatahaadii El Niino guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland Cali Aadan Cali oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun afar iyo labaatan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن waxaan marka hore ilaahay baa mahad iskale marka ugu horeysa intaanan u gudbayn waxqabadkii labada kun labaatan iyo afarta fursadda maanta waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto marka hore inaan halkan ka xuso hay-adihii sida wax ku oolnimada leh noola shaqeeyay labadii kun labaatan iyo afarta oo runtii horyaalka ka ahaa xagga humanitarianka safka hore kaga jiray inaan halkaa uga mahadceliyo inaan bogaadiyo dhammaan hay-adaha iyaga iyo shaqaalahooda sida sharafta iyo karaamada ku dheehnayd ay noola shaqeeyeen sanadka ka hay-adihii safka hore ku jiray waxtarka dadka aan mas-uulka ka nahay waxaa kaloo ayadana xusid mudaan oo aada agtaanada muhiim uga ah iyo waxqabad ka sii wanaagsan ood ka sii horumarisaan sidii sanadkii hore aan soo dhaafnay waxaa kaloo runtii xusid mudan oo aan ay tahay inaan la ilaabin hay-adda layihahdo i c r c ee muddadii xafiiskan aan joogay ee hadda ku beegan laba sano iyada laftigeeda waxqabad weyn noo muujisay iyaduna runtii waan u mahad celinaynaa waana xusaynaa waan sheegsheegaynaa hay-adahaas waxay noo yihiin runtii way nooga duwan yihiin hay-adaha qaar way nooga duwan yihiin hay-adaha qaar markaan leeyahay micneheedu ma aha inaan inaan khadka ka saarayn ama aan necebnahay kuwo kale laakiin waxaa weeyaan la kala badi orodna ma aha baa layiri waa la kala dheereeyaa marka tii koob biyaa noo shubtay iyo tii aan noo shubin way noo kala duwan yihiin marka hay-adahaas halkaasaan ka bogaadinayaa waxaan u rajaynayaa hambalyada sanadka ayaan hawada usii marinayaa